qoysaskan oo ku nool waxada horseed xaafada farjano ee magaalada kismaayo ee xarunta kumeeldeerkan ee maamulka jubbaland iyo xiligan weliba wajahaya xaalado nolol xume sidii neon haysan qoysaska say raashin iyo ku-afron bilun barakaysan ee ramadaan qoysaska yaan iska jiran danyar agoonyahaano iyo saameyan abaaro ku jiran dalka welibanahaana kumid ee qoysaska say iyo maamulka jubbaland iyo hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka iyo kucodsadeenah in gargaar degdega laaladeera marka waxaan codsanaynaa oon dirsanaynaa dhib iyo dhibaato weyn baa ku jirnaa ilaahay baa mahadda iskale labiiyo toban cunug agoonaan haystaa meeshanaa ku jiro waa guri kire waxaan awoodno mise aan haysano oo gacan loogu jiro male sidan hadda umur baanahay agoon baan u xamaalahayaa hadda sidan xamaal baa ka soo cararay agoontaas hooyiya aabba annaga u e wax aan haysano oo gacan loogu jirto ma laha waxaan maanta awoodnana ma laha agoonnimadii waxaa kaloo nooga sii daran umur baanahay laba cunug baan haystaa guri waxuu jiingadaan ku jiro waa kiro islaan abreeshon waxaan ahay saddex cunug lagu soo qalay xibnaha o dhan wadnaha o dhan baa i xanuuna jiraa iisii dheer haween ma hordi maalin ma hordi qof iska rafaasan baan nahay wax qur-aan saar hataan isku saara ma haysidi waxaan ilmaha hataa u karsada ma arki garjanka biyaha hataa ma soo dhaansan kari ilmaha yaroo toddoba jir baa ii weyn dhaha hooya kacsi daclaa ilmaha iga soo dhaami halkan baan deganahay marka ummadda muslimiinta walaaliniinta waxaan ka codsanayaa nin walba wuxuu ii heli karo inuu ii taro dhibkaas ayadan qaba dhibanaan ah